بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين kelimadiinii sideedaad waxaan ku soo qaadanaynaa culuwul himma wax la yidhaahdo qofka inuu leeyahay sarrayn hadaf weyn oo adduunyada inuu xaqiijiyo uu doonayo inuu leeyahay waaye waxa murugtu ku haayo inuu gaaro yaa culuwul himma la yidhaahdo hadduus wax weynou ididiilana uusan jirinne yacni hamigiisa hoos buu u dhacaya marka himada waxaa la yidhaahdaa waa midda qofka ku kiciso inuu camalka sameeyo midda ku dhaliso camalka inuu sameeyo walidaalika waxaa la yidhaahdaa alhima alculyaa wa hima asufla labadaba waa leedahay marka alhamu waxa weeyaan caqdulqalbi calaa ficli shayin qabla an yafcalahu waxa weeyaan inaad go-aansatid inaad wax qabatid ooda weli gaarin yacni intaasoo qur-aanaan akhrinayaa intaasoo aan samaynayaa qur-aankaasaan xifdinayaa intaasoo tasbiixa qiyaamu leylaan samaynaa wixii oo takhtiidsatid intaadan gaarin baa la yidhaahdaa marka himada waxa weeyaan qalbiga ay jihaysaa waa midda qalbiga maamusho oo bowsarada u saxda waay walidaalika waxaa la yidhaahdaa qiimatu kulli insaanin maa yatlubu nin kasta qadarkiisa wuxuu oglahay intay matalabaadkiisa la egyihiin yacni qofka meesha uu rabo inuu gaaro intay la eg tahay buu asiga qadarkiisa la egyahay haddaa hadaf weyn aad dhigatid inaad gaartid aad noqotid nin weyn baa tahay adigana haddii hadafkaada uu yaryahay oo masalada ay maanta xaggeed saaxanay maxaad cuntaa ay kaa joogtane qadarkaada intaasuu la egyahay saa weeyaan walidaalika qofka waxaa laga rabaa laba shay inay u tawafurto macnaha inuu helo waxaa marka ugu horayso inuu horta xaqa baadilka ka garto midda labaadna inuu go-aan leeyahay xaqa inuu doorto baadilka ka doorto hadda fiiri qofka hadduuba jaahil ka yahay wixii ilaahay uu ka xarimay wixii ilaahay uu u banneeyey wixii habboon in la qabto waxaan la qabanin ninkaas waa jaahil waa yatakhabat fi lxayaa wuxuu si u socdo ma garanayo waa mid ninna waxa weeyaan xaqii baatilka waa kala yaqaana waxaan xaaraam waa zinada waa xaaraam xanti waa xaaraan xoole in la dhaca waa xaaraan waa garan laakiin go-aankii uu isaga ilaali lahay wuxuu ogaaday inuu xaaraam yahay muslimiinta badigood muxaramaadka maanta ay samaynayaan way ogyihiin inay xaaraam tahay waxay laayihiin go-aankii ay ku qaadan lahaayeen waxay ogaadeen inay xaaraam yihiin walidaalika ilaahay ambiyadu wuxuu ku ammaanay laba shay wadkur cibaadanaa ibraahiima waisxaaqa wayacquuba ulilaydi walabsaar ulilaydi walabsaar alaydi bimacnaa alquwa fi lcamali asaalix qofka ilaahay uu karsiiyo awood u siiyo inuu camal wanaagsan uu sameeyo yacni waxaa waaye ulilaydi walabsaarna basiirada ilaahay inuu ku siiyo ood xaqi iyo wixii lagaa rabay aad ku garatid haddii mar wixii lagaa rabay aad garatid casiimadeed ku qaban laheedna ilaahay uu ku siiyey waxa weeyaan guul weyn baa ilaahay ku siiyey labadaas ba ilaahay subxaana wa tacaala ambiyada ku ammaanay marka qofka waxa weeyaan waa inuu leeyahay ahdaaf nabiilo ah oo sarsaro go-aaman inuu hagaajiye ay tahay haddii kale qofkii wuu iska baaba'aya nololba ma la dhihi kara walidaalika yaquulu shaacir ucalil nafsa biاlamaali arqubuha ma adiqa alcaysha lowlaa fasxat amali fiiri wuxuu leeyahy naftayda waxaan ku mashquulinayaa inan aan gaaro amal ama yididiilo inan xaqiijiyo aan doonaan ku noolahay buuri markaasuu yihi maa adyaqa alcaysha lowlaa fasxat اlamali waxa weeyaan nolosha dhan way yaraanaysa hadduu qofka waxweyn ou inuu gaaro uu doonaya aysan jirin qofka waxa weeyaan waa inuu waxaa la yidhaahdaa qofka bixasabi himmatihi yuu yahay waa ti hadda aan ka soo hadlayna weeyaan marka himmada waxa weeyaan waa qalbiga camalkeeda qalbiga weeyaan qalbigaadana ilaahay wuxuu ku sii cid kaloo xukumi karta ma jirto fiiri acdaadaada kale wax waa lagugu qasbi karaa laakiin qalbiga adiga keligaa baa xukuntid haddii xataa kelimat alkufri lagugu qasbo ou qalbigaada iimaanka ku jira nin u dhexgeli karo xaqiiqadiisa ogaan kara ma jirto ilaa man ukriha waqalbuhu muطmainu biliimaan haddii lihaa ilaahay baan ku gaaloobay dheeh seef lagu qaato madaxa lagaa goynayo haddaad afka ka tiraahda laakiin qalbigaad xukuntaa qalbiga ha ka dhihin laakiin afka waad ka dhigi kartaa marka waxaa la yidhahdaa qofka qalbigiisa laa sulطaana calayhi liaxadi min gayr اllahi tabaaraka wa tacaala ilaahay unbaa xukumo walihaada qofka waxaa ilaahay uu hawaabka siinayaa hasba intay himadiisa la eg tahay qofka hadduu go-aansado inuu camal khayr uu sameeyo oo duruuf qaahira intay timaada ay ka hor istaagto asoo sameey bay la mid tahay nebigu wuxuu uri calayhi salaatu wasalaam fi xadiidi صaxiix muslim iyo bukhaari ay wariyeen man hama bixasanatin falam yacmalha katabaha allahu cindahu xasanatan kaamila ninkii go-aansado ou macnaha ku taamo inuu xasana camal fiican oo khayr uu sameeyo ayan kaana nowcuhu falam yacmalha macnaha mana samaynin oo duruufa ka hor istaagtay lowlaa haddayna duruuftaas jiri lahayn waa qaba lahay katabaha allahu cindahu ilaahay wuxuu u qoraa xasanatan kaamila fiiri niyadii baa yaa laga ajir siiyey walidaalika qofka waxaa soo aroortay man sa'ala allaha shahaada bisidqin ballagahu llahu manaasila shuhadaa wain maata calaa firaashih qofka hadduu go-aansado inuu ilaahay iclaa kelimaatillahi inuu kor u qaado ou macnaha ku dhinto asoo shahiid ah oo gaaladii la dagaalamayo hadduu go-aansado inuu ilaahay weydiisto arrintaas uu yidhaha ilaahayow ha idilin ilaa aan dagaal gaalo la galo aan markaa go-aankaas ilaahu meeshaasna aan ku dhinto hadduu ilaahay ka ogaaday inuu niyadiisa ay dhab tahay dadka shuhaadada darajadoodu gaarsiina hadduu raban xataa firaashkiisa gurigiisa ha ku dhinto marka waxaana uu daliilay waman yakhruj min beytihi muhaajiran ila allahi warasuulih uma yudrikhu lmowtu faqad waqaca ajruhu cala allah wa kaana allahu gafuura raxiima yacni markii nebiga madiine uu joogay oo loo hijroo jiray ilaahay wuxuu uri ninkii gurigiisa ka soo baxo asoo doonaya ilaahay rasuulkiisa inuu hijroodo madiine tago oo dhex ku dhinto ajirkii ilaahay buu mutaystay bal fiiri ma gaarin gurigaadaad laba tilaab ka soo qaaday maadaama ilaahay niyadaadii uu ogaaday inaad doonaysa madiinati rasuulillahi inaad gaartid linusrati alxaqi wa mu'aasarati aljamaaca alislaamiya inaad u gaartid haddaadba go-aansatay ilaahay waa ku gaarsiinaa sidaas waa camal kasta oo khayri aad go-aansatay inaad qabatid hadday duruuf kaa reebto ilaahay bakhiil ma ah waa ku siinaya ayb hadda markaan u nimaado cibaadaadkii ramadaan fii sunan abi daawuud waannasaa'i maa min imri'in takuunu lahu salaatu biاlleyl fagalabahu calayha nowm ilaa kataba allahu lahu ajra salaatihi wa kaana nowmuhu sadaqatan calayh nin baa habeenkii jiiftay wuxuu leey qiyaamuleyl aad soo kacdid tahajudkii iyo dadka aad la dukatid ama kaligaa aad dukatid boo go-aansaday go-aankaasoo qaatay waa saaxday hurdadii baa ka qaalib noqotay oo wakhtigii baa ka tegay haddii saas dhacdo kataba allaahu lahu ajra salaatihi salaaduu niyeysnaay inuu dukada ilaahay waa u qorayaa wa kaana nowmuhu sadaqatan calayh hurdadii uu hurdayna ilaahay baa ku sadaqaystay yacni waxa weeyaan adoo soo istaagto salaada la dukaday lamid tahay waxaa lagu kala tegay jadwalat alacmaali asaalixa qofka hadduu yidhaahda ramadaankan markii la gaaro intaasaan maalinkii qur'aan akrinaa intaasaan tasbiix akrinaa intaasaan sadaqa la baxa intaasaan samaynaa hadday kuu suuro gashana waa sidii la rabay hadday duruuf kaa reebtane adoo qabatay unbay la mid tahay fiiri yacni ilaahay karamnimadiisa iyo deeqnimadiisa niyadaaduu ilaahay og yahay ina allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaakin yanduru ilaa acmaalikum waquluubikum ilaahay wuxuu fiirinaa qalbigaada laakiin sidaad u eg tahay ilaahay ma fiirina inaad qurxan tahay inaad dheer tahay inaad gaaban tahay macno weyn ma laha laakiin waxa weeyaan qalbigaada maxaa ka shaqaysiinaya walidaalika waxaan leenahay qofka inuu intuun wakhtiga la gaarin inuu cibaadadiisa jadwalaystaahu laba faa'iiday leedahay faa'iidada ugu horaysa horta wakhtigaaday kuu tandiiminaysaa haddaad tiraa wixii qaban karaa iska qabanaa wax dhan way ku dhaafayaan laakiin ninka hadduu go-aansada maalintii intaasaan qabanaa habeenkii intaasaan qabanaa intaasaan jiifanaa intaasaan soo jeedaa hadduu go-aansado horta wakhtigaada uu ku tartiismaa sida hore uu soo sheegnay midda labaad sidaan hadda sheegnay weeyaanoo haddii ilaahay uu qadaray inaad wixii qaba waysid maadaama aad go-aansatay oo jadwalkaada aad ku darsatay oodna ilaahayna ogyahay inay runkaa tahay waa lagu siinaya calaa qadri ahli lcasmi ta'ti alcasaa'imu nin kastaba inta go-aamankiisa la eg tahay iyou xaqiiji karaa adduunyada intuu jooga marka waxaa la ogyahay adduunyadan hadda aan ku noolnahay masaalixdeeda iyo khayraadkeeda iyo ladaadkeeda iyo kamaalaadkeeda lama gaarayo ilaa qofkii inuu isdhiba maahine hadda fiiri ninkii diraasa ha noqoto tijaara ha noqoto qof kastaba intuu juhdi ku bixinayo waxaan ku soo jeedo yaa iyuu hadafkiisa gaaraya yani nin kastaba ilaahay intuu juhdiga walan tajida muxaabaad ma jirto marka adduunyadii baaba sidaas noqoto u baahan kullu waaxid calaa qadri mashaqatihi inuu go-aamankiisa adduunyada fulinaya umuurta aakhirada waa ka daran tahay walidaalika waxaa la yidhahdaa ibtinaa'u lmanaaqibi biixtimaali lmataacib inaad macnaha ammaanyaal badan inaad dhisatid waxaad ku gaari kartaa dhibyaal badan inaad aad u dulqaadatid walidaalika waxaa habboon qofka inuu naftiisa intuu adduunyada jooga ahdaaf badan inuu dhigto ahdaaftii markuu dhigtona haddana asbaabtuu ku gaari lahay ani haddaa ihahdo qur-aan in xifdiyaan doonaya laakiin qur-aankii markaad aad xifdisa aada go-aansatay waa inaad wakti u khasistaa waa ninkii qur-aan ku bari lahay waa inaad raadisaa waa inaad wakti u macnaha u diyaarisaa waa inaad ilaahay baridaa subxaana wa tacaala laakiin qur-aanka waa jeclahay inaa xifdiyo muslimiinta o dhan qur-aanka xifdiyan waa jecel yihiin qaarna way xifdiyeen qaarna way xifdi waayeen sababta u dhexaysa waxaa waye go-aamankooda kala duwan sidaasaa u dhexayso marka waxaa lagaa rabaa inaad jadwalna inaad ahdaaf dhigatid ahdaaftaadna wasaa-ishii aad ku gaari lahaydna aad samaysid kadibna aad markaa ilaahay barida inuu ku gaarsiiyo ilaahay markuu dadka muminiinta ammaanaya wuxuu ihi min almu'miniina rijaalu sadaquu maa cahadu llaha calayh faminhum man qadaa naxbahu wa minhum man yantadir wamaa badaluu tabdiila fiiri ilaahay wuxuu ihi mu'miniinta waxaa ka mid eh dad ilaahay waxay kula ballameen ka run sheegay faminhum man qadaa naxbahu ninna waxaa weeye qaarna waxaa sidaasay ku tageen hadafkii ayagoo u socda inay hagaajiyaan bay u dhinteen wa minhum man yantadir dadna way sugayaan hadday nool yihiin inay hadafkaas xaqiijiyaan wamaa badaluu tabdiilan maxaa farqi u dhexeeya nin doonaya inuu islaamka ilaahay inuu u gargaaro oo bisababihi ay tacluu kalimatullaahi iyo nin ay murug ku haysa maxaad cuntaa labadaas nin isku darajo miya waxaa la yidhahdaa khalaqa allaahu lilxuruubi rijaalan wa aakhariina liqascatin wahariid buu yidhi nin shaacir dadka ilaahay ninna wuxuu u abuuray in dagaal iyo ahdaaf waaweyn uu sameeyo ninna inuu wax cuno bas wax kale aanan hadaf kalaba adduunyada ku lahayn walidaalika waxaa la yidhahdaa laysa yataxasaru ahlu اljannati calaa shayin ila calaa saacatin marad bihim lam yadkuru llaha fiiha dadka ahlu jannada markay tagaan ayagoo jannada ku jira bay shallaynayaan oo waxay arkayaan saacad oo cumrigooda ka mid ah oo adduunyada ku noolaayen waxna ayna faa'iidaysanoo khayr ah walidaalika ilaahay wuxuu ku tilmaamay maalinta qiyaamada yowma alxasra yowma alxasra waxaa loogu magacaabay nin naar galana waa shallaynaya oo wuxuu leeyahay maxaan wax wanaagsan u sameeyo ilaahay u rumay waay ninkii janno galayna wuxuu leeyahay war intii yaraydoon sameeyey haddaan maanta intaan ku gaaray haddii aan ka badsanahay maanta xaggeen gaari lahay marka yowma alxasra la yidhaahda yowma alxasra shallaaytada maalinteedii weeyaan marka yowma taqaabunna waa jiraa oo waxa weeyaan guushaa laysdhaafsanaa ninkaan guushuu gaari lahaa nin kalaa helay ninkaa khasaaradii ku dhici lahayd nin balaah ayaa helay marka maalintaasna waa jirtaa waxaa weeyaan waxaa la rabaa inaad maanta u fikirtid walidaalika quwatu himma intay la eg tahay abuubakrin markuu nebiga calayh salaatu wasalaam dhintay dad badan oo carabtii markaa ka mid ahay iyo qabaa'il badan baa islaamkii ka laabtay qaar sakadii ay bixi lahayn wixii oo dhan ay diideen markaasaa dad oo qaar saxaabada ka mida abubakr waxay yidhaahdeen maxaad samayn kartaa dadkii oo dhan baa naga hor yimid annagana dad yar baa nahay macnaha waxa weeyaan waxba ma qaba karna waay marka abubakar wuxuu ihi ayanqusu diinu ana xay ma dhici kartaa diintii nebiga nooga tegay meeshuu nooga tegay inaan wax ku darna ay ahayd miyaan ayadii hoos ay u sii nusqaamaysa anoo nool macnaha inaan u dhinto ilaa diinta aan meesheedii ku soo celiyo walidaalika mas-uuliyadana saaran annaga waxaa weyaan haddaan ahlujiilkaan nahay dadkii naga horeeyey guulal waaweyn ay nooga tageen dhulalka maanta aan ku naaloonayno dad baa dhiig ku daadiyoo xoreeyey oon islaamnimada ku helnay annaga marka waxaa la rabaa haddaana wax ku dari karin islaamkii inaan faafinno in intii noogula tegay ay noola dhaafay inaan waxba ka nusqaaminin marka qofka waxa weyaan islaamka u noolaada wanaagsan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu muminiinta ku booriyey inay tartan ay khayrka u galaan tartankaas waxa weeyaan risaaladii aan dhihi doonno markay dadka ay jannada galaan guusha ay gaareen waxay dhihi doonaan buu ilaahi intan adduunyada joon noogu sheegay dadkii jannada markay galeen dad mu'miniin waxay yidhaahdeen afamaa naxnu bimayitiina ilaa mowtatana aluulaa wamaa naxnu bimucadabiin ina hada lahuwa alfawzu alcadiim limidli hada falyacmal alcaamiluun waxay yidhaahdeen war sidaan yacni macnaheedu waxa weeyaan maanta kadib dhimamayna miya macnaha waxa weeyaan nolol daa'im aan helnay nolosha dhimashadii hore waxaa ka dambaysa dhiman mayna miya wamaa naxnu bimucadabiin janno haddaan garna cadaab nagama dambeeya miya markaasuu ilaah wuxuu iri inahaa waxay uu yidhaahdeen ina hada lahuwa alfawzu alcadiim walleemadaana guul ee jannada markaad geshid oo rixaalkaada aada dhigatid markaa inaad tiraahdo wallaahi maanta meel weynaan gaaray ilaahi wuxuu iri limidli hada falyacmal alcaamiluun haddiiba qof shaqaysanayso tanoo kale ha loo soo shaqaysto jannat ullaahi alghaaliya inaad heshid dariiqaad u mari lahayd adduunyada inaad kasbatid taasaa shaqa la yidhaahdaa waxaan kale wax baan cunay wax baan jiiftay hoteel baan tegay dalxiisaan aaday wax laga soo qaada male haddii kitaabka haddii hala akhriya la yidhahdo wax ku jira mama ah way baaba'ayaan laakiin xasana waaxida waa muuqata waa iftiimay kitaabkay ka iftiimaysa ilaahay subxaanahu wa tacaala qiyaamada ahlujanna markay tagaan ina alabraara lafii naciim cala alaraa'iki yanduruun tacrifu fii wujuuhihim nadrat annaciim yusqowna min raxiiqin makhtuum khitaamuhu miskun wafii dalika falyatanaafas ilmutanaafisuun ilaahay markuu ka hadlay dadka mu'miniinta say ugu raaxaysanaan jannada waxaa layidhi sariiro dhaadheer badan oo ay iska intay wada fadhiistaan ay iska soo horjeesanayaan wejiyaalkooda waxaad ka artay iftiinka ka baxaya waxaa la siiyaa min raxiiqin makhtuum macnaha waxa weeyaan sharaabka macaanta badan oo ayaga u daboolnayo keligeed waxa dhan oo asiga keligiis lagu khatimo aa la siinaya khitaamuhu misk markuu dhammaanayo macaantiisa awalkiisu ku soo xasuusina ma ka dhargaysid markii saas ayina ilaahi wuxuu uri wafii dalika falyatanaafas ilmutanaafisuun midaas ninkii u tartamaya ha u tartamo waxaan kale maalaa yacni weeyaan ilaahi wuxuuna yidhi saabiquu ilaa makfirati min rabbikum wajannatin carduhaa ka cardi الsamaaءi waalardi ucidat liladiina aamanuu biاllah haddaaba tartan aad gelaysaan war ilaahay dembi dhaafkii uu idin dembi dhaafo arrintaas hiigsada iyo janno carduhaa ka cardi الsamaa janno intay la eg tahay samadoo kale dhalku waa yaryahay samadoo kale samada annaga intay noo muuqata le waa aynala weyn tahay laakiin jannada ilaahay baa ka weyn laakiin maxaa loo diyaariyey uciddat liladiina aamanuu biاllaahi wa rusulihi dalika fadlu اllahi yu'tiihi man yashaa wallahu du lfadli اlcadiim jannada iska hel ma aha camal baa ilaahay sabab uga dhigay in lagu gaaro marka dadkaas waa maxay dadkii ilaahay rumey camal wanaagsan sameeya jannadaas iska leh marka nebiga calayhi salaatu wasalaam saxaabi oo rabiica ibni kacbi la yidhaahdo himadiisa intay la eg tahay fiiri nebigu wuu adeegay marka nebiga markuu arkay adeegiisa wanaaggiisu maalin in ka farxiyo doonu rabiico wax i weydiisa buuri fiiri marka wax i weydiisa ilaahay rasuulkiisiyo lacag isi ilaahay rasuulkiisiyo gabadhaas igu dar ilaahay rasuulkiisiyo dhulkaas beerta isi ma dhihin liannahu waxa weeyaan yididiila iyo amal weyn uu leeyahay markaasu wuxuu uri wax weydiisay markii layidhi furso u arkay as'aluka mufa- muraafaqataka fi ljanna buuri ilaahay rasuulkiisiio waxaan ku weydiisana maadaama wax i weydiiye aada i tiri inan jannada aan noq- aan kula noqdo nin kula saaxib oo kula jira markaasuu nebiga wuxuu ihi awakayra daalika markaasuu huwa daaka buuri taas unbaan aniga weydiisanaya nebiga waa ka ogolaaday wuxuu ihi fa acinnii calaa nafsika bikahrati sujuud bal adigana cibaadada soobadii oo sujuudda ay qayb ka tahay baa layidhi sidii aad aan ilaahay kaaga baryo inaad jannada meel igala jirto aniga fiiri ninkaas adduunyo hoose hoose ma fiirin himadiisa caali ah meel sare buu fiirinaya walidaalika nebigu wuu nagu dardaarmay idaa sa'altum allaha fas'aluuhu lfirdows alaclaa fainahu acla ljannati wawsatuha ilaahay kariim waa mar haddaad wax weydiisanaysid wax weynaa ilaahay la weydiistaa ilaahay wax weyna soomaalida waxay tiraa ilaahay weyn- weel weynaa lagu baryaa idaa sa'altum allaha fas'aluuhu lfirdows alaclaa ilaahay firdo- jannada tan ugu sarraysa weydiiso ilaahu janna igeli keli ha dhihin ilaahu jannada firdows alaclaa aladiina yarihuuna alfirdowsa hum fiiha khaaliduun aad tiri ilaahu igeli dheh ilaahay waxba lamaa inuu yidhah waan ku siiye iyadaa ugu sarrayso waxa waye himmaday tusinaysaa walidaalika dadka mu'miniinta ah waxaa la rabaa inay leeyihiin eh, maxaan ku idhaahdaa himmo caaliya ah oo sarrayso walidaalika dad baa nebigu wuxuu ku ima- ku ammaanay low kaana aliimaanu cinda thuraya latanaawalahu rijaalu min faris aw rijaalu min hada arajul buu nebiga calayh salaatu wasalaam yidhi hadduu iimaanka kor eh, la dhigi lahay huraya waa xidiga oo oo- oo samada ku- eh, ka muuqda waay haddii la dhigi lahay rag waxaa gaari lahay buu yidhi salmaan alfarisi iyo rag la mid ah yacni nebigu wuxuu ogyahay quwat alcaziima ay leeyihiin marka wardad yahbu waxaan idin leeyahay dadkii dhulka waa la wada socdaa waana la wada nool yahay ninna waxa weeye himmadiisa samaday jirtaa ninna dhulka hoostiisay jirtaa marka waxa weeyaan min ayi lasnaafi anta waxaa la rabaa inaad haddaad nooshahay inaad leedahay ahdaaf waaweyn ood inaad xaqiijisid aad doonaysid oona ah mid ilaahay lagu raalli garayna oo diintiisa in loogu adeega ay tahay wallahu aclam sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamadi waaalihi wasaxbihi ajmaciin